بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين المبحث الأول في حكمه والتحذير منه المبحث الأول بارتانك أقوه الرياه في حكمه حكم التعصب تعصبك حكم كيس أيها هذه والتحذير عنه عن التعصب اسكدقيدة tacasubka la ysaga digo mabxadkani wuxuu ka hadli doonaa tacasubka qabaliga ah maadaama aanu ka soo hadalnayo dhibaatada diineed iyo midda siyaasadeed iyo midda aakhira oo uu leeyahay halkan waxaan uga hadlaynaa kooxaha tacasubkoodu in uusan ka shar yarayn tacasubka xagga qabaliga ah yacni qofku hadduu maaragtaahay madhab isagu uu aaminsan yahay inuu xaq yahay ama fikrad uu aaminsan yahay in ay tahay fikraddii nabiga calayhi salaatu wasalaam jidkiisa ku socotay oo hadyigiisa ku socotay ummadda inta ka soo hartana ay yihiin kuwa khilaafay hadyigaas haddii qofku arrinkaas uu dadkii muslimiinta ahaa uu u gaalaysiiyo oo fikradda uu aaminsan yahay mooyee fikradda ka soo hartay uusan maaragtaahay yacni qofkan waa walaalka ee tawxiidka uun ku qiimee haddaad afkaar isku khilaafsan tihiin uusan odhanaynin laakiin wixii ka soo haray isaguna uu aaminsan yahay wax gaalaa iyo wax bidcaa inay yihiin ugu yaraan dee qofkaasi waxa weeye waa qof isaguna ka marin habaabay jidkii xaqa ahaa tacasubkaas ayaa marka meeshan yacni aan uga hadli doonnaa in shaa allahu tacaala iclam ogow ana tacasuba tacasubka kamaa sidii yakuunu tacasubku bayna ashucuubi waalqabaa'ili shacbiyaalka iyo qabiilada dhexdooda siduu ahaado kadalika sidaas oo kale yakuunu tacasubku wuxuu ahaadaa bayna adawaa'ifi kooxaha dhexdooda kooxahaasoo almukhtalifati fi alcaqaa'idi waalmadaahibi caqiidooyinka iyo madaahibta isku khilaafsan iyo wal aaraa'i aaraada isku khilaafan waqad ahbara rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu ka warramay sala allahu calayhi wasalam anna ummatahu ummaddiisa sataftariqu inay kala tegi doonto ilaa halaatin wa sabciina firqa toddobaatan iyo saddex kooxood inay ummadoodu u kala yacnii tegi doonaan ayuu ka hadlayay nebigu sala allahu calayhi wasalam waqad waqaca haadaa arrinkan oo khilaafkaana wuu dhacay ficlan min ficlin si ficil ahaana wuu u dhacay oo baraatig ah kamaa sidii akhbara bihi maagaas almacsuubu nabigii la dhowray sida uu ka warramay sala allahu calayhi wasalam faftaraqat ilummatu ummaddii way kala tagtay shiican kooxo xaalayihiin iyo wadawaa'ifa jamaacaad iyo axsaaban xisbiyaalo axsaabtaasoo mutafariqatan kala tagsan wa kullu xisbin xisbi kastaana bimaa yuladii kii ladayhim agtooda ahaaday ayay farixuuna ayay ku faraxsan yihiin oy ku damaashaadayaan oo iyagaa isla toosan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay uu ka hadlay ummaddiisu inay kala yaaci doonto ee xagga aaraada iyo afkaarta ay isku khilaafi doonto ilaa toddobaatan iyo saddex firqo inay u kala bixi doonto waxayna ka mid tahay min calaamaati nubuwa calaamadaha iyo mucjisaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay ka mid tahay maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam xilligii isagu uu joogay khayrka iyo nuurka iyo waxyiga uu nabigu ku baahiyey adduunka uunbaa dadka muslimiintu ay ka cabahayeen wax khilaafa iyo laba isfiirisa iyo laba caqiide isku khilaaftaahi ma aysan jirinin laakiin wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlay itifaaqan iyo khayrkan iyo barakadan ummadda muslimiintu ay haystaan inaysan sii jiri doonin balse ay iman doonaan kooxo markaas dadka kala qaybiya oo ummaddu ay u kala bixi doonto ilaa soddon ilaa toddobaatan iyo saddex firqo wa tatacasabu kullu daa'ifatin koox kastaa waxay u tacasubi doontaa limaa iyo ladii kii tadiinu bihi maaga ay diin ka dhiganayso wa tadaci ayna sheeganayso annahu maagaas alxaqu xaq inuu yahay wa annahaa iyadu alfirqatu kooxda inay tahay ee sheega doontaa kooxdaasoo annaajiyatu ee badbaaday kooxdaasoo almutamasikatu bilkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada ku dheggan wa anna man ayiladii kii siwaaha iyada ka soo haray hum firaqu dalaali kooxaha baadida inay yihiin wixii iyaga ka soo haray ayaa qolo walba sheegan fayaxqiru bacduhum bacdaa qaarkood qaarka kale ayuu xaqiri wayasdariihi bacdiga kale ayuu yasi wayakuunu baynahum dhexdooda waxaa ahaanaya alxiqdu xaasilnimo iyo washaxnaa'u uurku taallo iyo walcadaawati cadowtinimo iyo walbaqdaa'u caro kaannahum waaba iyagoo ahlu millatayni laba diimood ahalkooda kale ah iyagoo midna gaal yahay midna muslim yahay sidaas oo kale ayay isku cadaaweysanayaan waqad yukafiru bacduhum bacdaa qaarkood qaarka kale inuu gaalaysiiyo ayaa la arkaaho fa yastaxilluuna dimaa'ahum dhiiggooda ay xalaal ka dhigtaan kamaa sidii istaxallat alkhawaariju dima'a almuslimiina khawaarijju siday xalaal uga dhigatay dhiiggii muslimiinta fii khilaafati amiiri lmu'miniina caliy bni abi aalib khilaafadii amiirulmu'miniin cali bn abi daalib sida ay khawaarijtu dhiigga muslimiinta ay xalaal uga dhigatay sidaasoo kale ayaa dhici karta inay markaa ay xalaal uga dhigtaan dadka kaleoo iyagoo ka soo haray dhiiggooda iyo cirdigooda iyo maalkooda iyo sharaftooda wa hum khawaarijtu awalu firaqi dalaali firqooyinka baadida iyagaa ugu horreeyey min haadihi tanna ugu horreeyay taasoo al-ummati ee ummadda ah waqad qataluu khawaarijtu waxay dileen kahiiran in badan intaasoo min asxaabi rasuuliillaah rasuulka alle asxaabtiisa ka mida sala allahu caleyhi wasalam wa qataluu amiira almu'miniina caliya bna abi taalib waxay dileen amiiru lmu'miniin caliya bna abi taalib karama allahu wajhah walidaalika khawaarijtu waxay ahaayeen kuwa furay albaabka fidnada iyo albaabka tafaruqa ee dadka muslimiintu ay kala tagaan oo isgaalaysiiyaan oo ayadihii gaalada ku soo degay in lagu dabakho dad muslimiin ah oo markaas sujuudahaya oo alle u sujuudahaya oo qur-aanka akhrisanaya oo arkaantii islaamka iyo arkaanuliimaan ay u dhammaystiran tahay ayadihii gaalada ku soo degay in ayaga lagu leexiyo fikraddaa dadkii coriyey oo bilaabay ayay ahaayeen waxayna ahaayeen kuwa bilaabay fikradaha maragta ah yacni keli noqoshada iyo yacni qofku inuu u tacasubo fikraddiisa walidaalika waxay bannaysteen saxaabadii dhiiggoodii iyo maalkoodii ayay bannaysteen waxa bukhaari uu ku warinayaa kitaabkiisa taarikhulkabiir ibnu kathiir isaguna uu ku sheegay kitaabkiisa taariikha ah albidaaya waannihaaya moxamed ibnu siriin oo taabici ahaa ayaa wuxuu yidhi waxaan arkay uu yidhi kacbada anigoo dawaafahaya nin kacbada dawaafaya oo gacantu qallalan tahay oo odhanaya allaahuma akfir lii walaa adunnu annaka takfiru lii ilaahu ii dhaaf anugu u malay maayo laakiin inaad dembigayga dhaafi doonto marka ninkii ayaan waraystay waxaan war maxay tahay kelimadan aad ku celcelinayso maxay tahay arrintan qisadan yaabka leh ku haysata iyo dembiga aad gashay wuxuu yidhi dembiga aan galay wuxuu yahay cuhmaan ibnu cafaan markii la dilayay ayaan waxaan ku nadray uu yidhi dilkiisa inaan alle ugu dhowaado oo aan ka qayb qaato marka waan soo daahay uu yidhi hortay isagoo la dilay ayaan magaalada soo galay marka aada anigoo uga murugooday yacnii ka qayb qaada la-aanta dilkiisa aanan ka qayb qaadan ayaan mar labaad waxaan ku nadri uu yidhi inaan walba ilaahay ugu dhowaado meydkiisa aan dharbaaxo marka way ii suurtogeli weysuu yidhi nadarkayga si aan u fuli lahaa oo meydkiisa aan u dharbaaxi lahaa markii dambe wuxuu yidhi ahalkiiiyo qoyskiisiiya waxaan ku idhi uu yidhi waan ku tukanayaa salaatuuljanaaza ee halay fasaxo meydka marka imaamkii sayidkii isagoo meesha yacnii meydkiisa yaallo ayaan u galay buu yidhi markaasaan wejiga ka dharbaaxay ciyaadan billaah min qadabihi wa sakhadih nacuudu billaahi min shari shaytaani wa shirkih wa hamasaatih saasaan marka meydkii kusoo dharbaaxay buu yidhi iridda guriga markaan ka soo baxana gacantii ayaa ay qallashay arrintaa mucjisada le markaan arkay ayaa sidan ayaan kacbadii u imidoo ilaahay ayaan dembidhaaf weydiisanuu yidhi mana u malaynayo in ilaahay ii dembi dhaafayo subxaanahu wa tacaala walidaalika marka heerkaas ayaa afkaarta xagjirnimada iyo tacasubku uu ka gaaray kooxihii ahlulbidaca ahaa bal ninkaa eeg yacni waaxid min alcasharati almubashariina biljanna yataqarab biqatlihi wa bidamihi ila allahi kamaa yaddaci siduu sheeganayo qof ahluuljannaha oo ka mid ahoo isagoo nool oo lugaynahayo yacni ciddiisa reerkiisa dhaqanaya uu nabigu janno ugu bishaareeyey ayuu wuxuu maaragtaa sheeganaya inuu gaal yahay oo dhiiggiisa iyo dilkiisa uu alle ugu dhowaanayo marka maxaa yacni yaa kaa yeelahaya war uun war qofkani waa ahlu tawxiido waa muslimo yacni arkaanu salaad iyo arkaanuliimaan waa u dhammaystiran tahay ha gaalin qof kaa yeelaya ma jira leannahu nebi maxamedaa laga diiday sala allahu aleyh wasalam isagoo dad uu odhanayuu dhahayo dadkani ahluljanno wey yacni shahaado ee markhaati ka weyn ma jirto bacda shahaadati rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam markaasaa laga tallaabsadoo la dilay dadkii marka waxaa weeye tacasubku kooxda ayaa bilowday ilaa wakhtigeennan haddana sidaa ayuu u socdaa wa min ashaddi hadihi tan tan ugu daran waxaa ka mida taasoo alfitani fitanta ah fitnat lmuctasila fitnada muctasilada ayaa ugu daran muctasiladaasoo alqaa'iliina ee yidhi bikhalqi lqur'aani qur-aanka abuuristiisa kuwii yidhi qur-aanku wuxuu la mid yahay makhluuqaadkan iyo dadkanuu la mid yahayoo sida makhluuqaadka iyo dadkani loo abuuray ayaa isagana loo abuuray walciyaadu billaah kuwaasaa fitan ugu daran waqad qutila fiiha waxaa lagu dilay fitnadaas kathiirun in badan intaasoo min alculamaai ka mida culimmadaasoo alakaabiri waaweyn wamtuxina fiiha waxaana lagu imtixaanay fitnadaas alimaam axmed bnu maxamed bnu xambal imtixaanan imtixaankaasoo shadiidan adag uma rafaca allaahu haadihi ilaahay tan wuu kor yeelay taasoo ahlfitna bifadlihi wa ixsaanih fadligiisa iyo ixsaankiisa ayaa ilaahay ku koryeelay ayaama almutawakil cala allah maalmihii boqorkii la odhan jiray almutawakil cala allah ayaa maaragtaa yacni maalmahaasaa ilaahay fitnadan iyo mixnadan dadkii ahlu sunnaha uu ka kor yeelay walidaalika subki wuxuu ku yidhi dabaqaatu shaaficiya fitnada khalqulqur-aan waxay socotay laga bilaabo laba boqol toban iyo sideedii ilaa laga gaaro laba boqol soddon iyo afartii intaas ayay socotay laba boqol toban iyo sideedii bilaabatay ilaa laba boqol iyo soddon iyo afartii ayay socotay waa lix iyo toban sano sitataa cashar sana ayaa dadka ahlulbidacu ay madaxa uga taagnaayeen ahlu sunnahe khalaa'iq fara badanna ay galaafteen soo ma aragtid khalaa'iq fara badan ayay sidaas ku galaabseen lix iyo toban sano ayaa ummadda mid la gowraco iyo mid maaragtaa la jeedlo iyo mid maaragtaa qoorta laga gooyo iyo mid maaragtaa xabis iyo sijin la dhigo iyo mid la gaalaysiyo culimmadii islaamka lagu jiray oo khilaafadii markaasi waxay yacni ay socotay maamuun maamuun ibni cabdillaahi ibni hariin rashiid iyo khilaafadii muctasim iyo waafiq intaasoo dhan way socotay qayb oo maamuun khilaafadiisii qayb ka mid ah iyo muctasim iyo waafiq markii mutawakil uu qabsaday ayaa ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala uu fidnadii ku kor yeelay wa kaanat bacda dalika markaas kabacdi haddana waxaa ahaatay fitanun fitantaasoo ukhraa kale wamaa kaanat asbaabuhaa fitantaas iyaduna asbaabteedu ma ahayn ila likhtilaafu khilaaf mooye ila alikhtilaafu khilaaf mooye fii usuuli ddiini diinta usuusheeda laysku khilaafay wa haadaa khilaafkana huwa ikhtilaafu waa khilaafka khilaafkaasoo almadmuumu ee la eedeeyo waa khilaafka aan la ogolayn waliftiraaqu waa kala taga iftiraaqaasu almashuumu ee la baaseysto waa iftiraaqa mashuumka ah ee la baaseysto weye khilaafka noocan oo kale ah qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwii faraquu diinahum diintooda kala qaybiyey wa kaanuu shiican kooxa noqdeen lasta minhum iyaga ka mid maahid fii shayin waxna arrimahooda wax shuqulood ka leedahay arrimahooda ma jiraan meel ay kugu waafaqsan yihiinna ma jirto innamaa amruhum kuwaas arrinkooda iyo taladoodu ilallaahi ilaahay uunbay ahaatay uma yunabi'uhum ilaahay wuxuu uga warrami doonaa bimaa yiladiikii kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna inay sameeyaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa takuunuu kaaladiina kuwii oo kale ha noqonina tafaraquu kala tegey waاkhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa jaa'ahum اlbayinaatu aayadihii cadcaddaa markay u yimaadeen kabacdi kuwii iskhilaafay oo kale ha noqonina wa ulaa'ika kuwaasi lahum cadaabun ay leeyihiin cadaabkaasoo cadiimun weyn wa tacasubu tacasubkaa tacasubka alagaasoo calaa haadaa kan ahaaday alwejhi wejiga ah wejkaasoo almadkuuri lasoo sheegay xaraamu weye sharcan min sharcin xagga sharciga bal caddahu tacasubkaas alhaytamiyu min alkabaa'iri ibnu xajar ulhaytami wuxuuba ka tiriyey dembiyada halista ah ee waaweyn faqaala wuxuu yidhi haytami fi zawaajiri can ikhtilaafi alkabaa'ir kitaabkii layidhaah wuxuu ku yidhi min alkabaa'iri dembiyada waaweyn waxaa ka mid uu yidhaha tacasubu lilmadaahibi waalahwaa madaahibta iyo hawayaalkale loo tacasubo waalxiqdi cala alkhusuum dadka ku khilaafsan oo kula doodaya la xaasido wanadaru ilayhim dadka aad dooda idinka dhexayso la eego bicayni alisdiraa'i ilya sida iyo walixtiqaari xaqirid il ah lagu fiiriyo wadalikaasina mimaa iladii kii ayuu ka mid yahay yahliku alcibaada waalculamaaa addoommada iyo culimmadaba waxyaalaha halaaga ayay ka mid tahay fadlan fadula daalika fadlan kaba tagba oo iska dhaaf can hayrihim culimmada kayrkoode culimmada xataa wuu halaagi fa in alishtiqaala mashquulka bidacni fi nnaasi dadka la duro lagu mashquulo howl laga dhigto wa dikra naqaa'isihim dadka nusqaanyaalkooda sheegidooda maaragtahay mimaa iladii kii ayay ka mid tahay jubila calayhi maaga addabcu dabeecada lagu abuuray fa idaa khayala shaydaanu shaydaanku hadduu moodsiiyo ilayhi shakhsiga ana daalika arrinkaasi walxaqu inuu xaq yahay zaada qofku fiihi ishtiqaalka mashquulka ceebaha dadka uu ku mashquulsan yahay waa sii siyaadin wastaktara wuuna sii badin wa farixa bihi wuuna kusii farxi dacniga dadka uu diro dannan lialli dannin malo darteedu maladaasoo minhu shakhsiga ka ahaaday annahu isagu yascaa fi ddiin inuu diin uu ka shaqaynayo diin uu u socdo u malayn wamaa huwa qofkaasina ma aha ilaa saacin qof u socda fi itibaaci shaydaan shaydaanka raaciddiisa uunbuu u socdaa yacni qofku markuu howl ka dhigto inuu ummadda isaga ka soo horjeedo oo aysan isku afkaar ahayn inuu dhaawaco oo carabka uu maaragta afar iyo labaatanka saacay iyo uu ku jiro ceebaha dadka baaritaankooda haddana intaas ay u sii dheeraato inuu aaminsan yahay caydan iyo dadka maaragta ahay qodqodka uu qodayo xumaatadooda uu baarayo inuuba xaq yahaba intaa haddana uu sii aamino waxa weeye waa halaagga ugu dambayso qofkaana wax raja ah oo laga leeyahay inuu toobad keeno waddada xaqa uu soo laabtahay ma jirto duuna itibaaci almutacasabi lahu shakhsiga loo tacasubayo raaciddiisa la-aan oo min asaxaabati saxaabadii ah oo man duula duulkaasoo bacdahum iyaga ka dambeeya saxaabada iyo dadka ka dambeeya ma raacayo oo qofku u tacasubayo xataa sheekha uu u tacasubayo ma raacsanaa walow ictanaa hadduu danayn lahaa bisalaaxi nafsihi naftiisa hagaaggeeda wa kaana uu ahaan lahaa calaa naxwi akhlaaqi man qof dhaqamadiisoo kale hadduu ahaan lahaa qofkaasoo tacasuba lahu uu u tacasubay kaana daalika arrinkaasi huwa al owlaa lahu asaga saasa u habboonaan lahayd walaxraa bihi saasa isaga ku habboonaan lahayd wadannu anna tacasuba lahu binaqsi nnaasi waixtiqaarihim wadannu u malayn anna tacasuba lahu sheekha loo tacasubo binaqsi nnaasi dadka nusqaamintooda iyo waxtiqaarihim dadka iyo sidooda dadka loogu sheekh maaragta ahay uu u maleeyo bixubbihi inay tahay jacaylkiisa oo ilayhi sheekhaas uu jecel yahay kaadibun waa mid arrinkaa been ku sheegaya yacnii inuu leeyahay sheekha tacasubka aan ugu tacasubayo dadka aan caayayo sheekha aan taageersanayn waa arrintani waxay i gaarsiina ay ka mid tahay jacaylka sheekha aan jecelahay been wey taas fa innahu sheekhu low kaana xayan hadduu ahaan lahaa mid nool lam yatacasab linafsihi naftiisa uma qabyaaladeeyeen wa cafaa can man shakhsi ayuu iska cafi lahaa shakhsigaasoo safiha calayhi ku dabaalnimo yacni sameeya qofkii dabaalnimo iyo jahli ku sameeya sheekh waa iska cafin lahaa fa atbaacuhu dadka sheekha raacsan ayaa owlaa bidaalika cafigaas minhu sheekha uga habboon oo sheekhuu u tacasubaayo sheekhuu u tacasubayo isaga naftiisa hadduu noolaan lahaa qofkii isaga caaye aflagaadeeya wuu iska cafin lahaa dee adigu madacfisid marka sheekhaaga qofkii caayo aflagaade iska dhaaftid oo u ducaysid in ilaahay soo hanuuniyo wa kullu man shaksi kasta shakhsigaasoo tacasaba liimaamin imaam u tacasuba walam yasir calaa siiratihi imaamkaa dhaqankiisana aan ku soconin fadaalika kaas alimaamu imaamkaa huwa khasmuhu imaamka isagaa la doodaya wa min jumlati almuwabiqiina lahu kuwa asaga eedayn doona aakhiro ayuuna ka mid noqon imaamku faqad qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalam lifaadima wahiya faadimana bidcatun waa qayb qaybkaasoo minhu nabiga ka mid ahe cad nabiga ka mid a wey sala allahu alayhi wasalam icmali faadimoy camal samee oo ilaahay ka baqo oo cibaadayso fa innii anigu laa uqniya canki xaggaaga kama taraayo min allah alla xaggiisa shay-an waxba waxaan kaa deeqaayo alla xaggiisa ma jiraan haddaadan islaamka iyo diintaa ku toosnayn fa calayka laasim an tuslixa baadinaka wa daahiraka baadinkaaga kuu qarsoon iyo muuqaalkaaga inaad maaragtaahay wanaajiso walaa tashtaqila biqayrika kayrkaagana aadan ku mashquulin ilaa xaysu meel makaan maahane kallafaka sharcu sharcigu bidaalika mashquulkaas uu kugu kallifay mar uun sharcigu uu kugu kallifay oo dee qofkani diintii iyo tawxiidkii iyo caqiidadii uu dadka ka marin habaabinayo oo waajib ay kugu noqoto difaaca diineed mooyee mar kale iska jir tacasubka ka an taamura bimacruufin wanaag inaad dadka faraysid wa tanhaa can munkar munkarkana aad dadka ka reebaysid bacda istiifaa'ika oofsigaaga kabacdi lishuruudihi shuruuddiisa aad markaa oofsatid shuruuddaasoo asharciya shuruudihi yani shuruudi alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar markaad oofsatid kabacdi shuruuddaasoo asharciyati ee sharciga loo aaneeyey macruuf iska far ma aha iyo munkarka iska nahyo shuruud ayay u baahan yihiin markii shuruudda aada dhammaystirato kabacdi markaas way kuu bannaan tahay inaad u istaagto alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar qofkii arrinkaa ka soo horjeesana aad markaa colaad u qaadid waqad yaqacu naadiran si naadira inuu u dhacaa la arkaa bayna bacdi alculamaa culimmada qaarkood dhexdooda maa shay shaygaasoo laa yaliiqu aan u habboonayn bicaliyi maqaamihim maqaamkooda sarreeyo min atacasubi limadaahibihim madaahibtooda inay u tacasubaan ah wadacni bacdihim qaarkood dhaawacooda calaa bacdin qaarka kale ay dhaawacaan wadaalika maa sidii waqaca min alimaameyni labada imaam sidii ka dhacay ibni abi hurayra ashaafici waalbaaqilaani almaaliki fii masalati albasmala masaladii basmalada uga dhacay oo labadaa imaam ibnu abi hurayra ashaafici iyo abubakar ulbaaqilaani waxaa ka dhacay tacasub ayaa ka dhacay oo mid walba sheekhiisii iyo madhabkiisii uu u tacasubay tacasub aada u daran yani liannahu waxa weeye waxaa kitaab qoray abubakar ulbaaqilaani markaasuu wuxuu sheegay qof ana man ahbata albasmala fa huwa kaafir qofkii bisinka suga oo yidhaaha basmaladu markaas yacni qur-aankay ka mid tahay oo faatixaday ka mid tahay bisinku qofkii yidhaah waa gaaloobay buu yidhi waxaa uu jawaabo kitaab isna qoray ibnu abi hurayra oo shaafici ahaa madhabka shaaficiga u nisbo sheeganayay isaguna kitaab uu qoray uu leeyahay ana man nafaaha fa huwa kaafir qofkii basmalada faatixada ka mid maaha yidhaaha gaalkaasaa ahw yiri oo waa gaaloobay marka tacasubka noocaasa culimmada waaweyn mararka qaar ayuu iyagana ka dhacaa laakiin waa wax naadir ah waxaa sidaasoo kale ka mid a ibnu abi di'bin sheekhii mucaasirka la ahaa imaam maalik ay isku wakhti ahaayeen ayaa wuxuu maqlay xadiiskii yacni khiyaarulbeyc sugaaya imaam maalik inuu si kale u awilay markaasaa la yidhi imaam maalik khiyaarulbeyc isagu maaragta ahay ma ogola albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa labada wax kala iibsaday khiyaar ayay leeyihiin haddaysan goobta ku kala tegin intaysan goobta ku kala tegin nin walbaa wuu soo celin karaa alaabta uu iibsaday haddii dukaanka aan laga bixin oo goobta aan laga dhaqaaqin xadiidkaas waxaa la yidhi imaamu maalik ma qabo isagu si kale ayuu u awilay oo khiyaarkaa khiyaarulmajliska ma qabo markaasuu ibnu abi di'bin wuxuu yidhi sida dahabiga uu ku soo guuriyey siyari aclaami nubalaa yustataabu maalik wa ilaa yudrabu cunuquh imaamu maalik toobad keenaa laleeyihi uu yidhi haddii kale hadduu diido inuu toobad keenana qoortaa laga goyn buu yidhi marka tacasubka noocaas oo kalea waa tacasub isaguna aad u foolxun wa midlu haadaa arrinkan oo kale naadirun waa wax naadira jiddan fa ina ikhtilaafa alculamaa'i wa munaadaraatihim culimmada khilaafkooda iyo doodooda filmasaa'il ay ku doodaan masaa'ilkaasu alijtihaadiya ee ijtihaadka iyo dadaalka loo nisbeeyey mabniyun waxaa lagu dhisay calaa dalabi alxaqi wa baxhi xaqa dalabkiisa iyo xaqa raadintiisa walaysa lahum culimmada adnaa qaradin muraad midka ugu yar kama laha fii xubbi duhuuri muuqashada jacaylkeeda iyo walqalabati calaa khasmihim kan iyaga la doodaayo raynta laga raayo oo laga adkaado wax dan ay ka leeyihiin ma jiro wa inamaa qasduhum bidaalika qasarka arrinka ay ka leeyihiin duhuuru lxaqi waa xaqa uun muuqashadiisa calaa lisaani man qof carabkiisa uun xaq uu ku muuqdo qofkaasoo shaa allahu ilaahay uu doono min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah fa taraahum iyaga ayaa arki yarjicuuna xaalan isla xaaladaasba inay soo laabanayaan can ra'yihim ra'yigooda ay ka soo laabanayaan idaa ra-w markay arkaan daliila munaadirihim kan la doodaya daliilkiisa aqwa wa arjaxa min daliilihim inuu ka xoog badan yahay oo ka raajaxsan yahay daliilkooda qaala alimaamu shaafici wuxuu yidhi raximahu llahu tacaala maa nadartu axadan axad anugu lama doodin oo fa axbabta aan jeclaado an yukhdi'a inuu gafo wamaa kallamtu axadan axad lama aanan hadlin qadda weligay ilaa walam ubaali uma aanan aaba yeelin bayana allaahu alxaqa calaa lisaanii xaqa ilaahay inuu carabkayga ku caddeeyo ow lisaanihi ama isagoo carabkiisa inuu xaqa ilaahay ku caddeeyo uma aaba yeelin buu yidhi oo anugu haddaan qof la doodo inuu xaqu carabkayga uu ka soo muuqdo ama in xaqa carabkiisa uu ka soo muuqdo kalama jecli buu yidhi leannahu hadafkoodu wuxuu ahaa inay xaqa uun raadiyaan xaqa gaaridiisa uunbaa dantooda iyo hadafkoodu ay ahayd wa haadaa arrinkani nihaayat likhlaas cibaadada ilaahay loo saafigareeyo dhammaadkeeda meeshay ku dhammaato woy wa nihaayatu xusni niya niyada wanaagsan dhammaadkeeda woy wa nihaayatu iraadati wajhi illaah wejiga ilaahay doonistiisa dhammaadkeeda way tacaala ku rahaya fii acmaalihi acmaashiisa uu sheekhu ilaahay wejigiisa ula jeeday raximahu llahu tacaala wa haadaa arrinkani huwa da'bu lculamaa'i waa culimmada dhaqankooda culimmadaasoo saadiqiina ee runta sheegaya salafan min salafin iyo wa khalafan min khalafin raxmat ullaahi calayhim wa ama ikhtilaafu lmujtahidiina dadka mujtahidiinta iskhilaafkooda fi lmadaahibi walmasaa'ili madaahibka iyo masaa'ilka ay isku khilaafaan masaa'ilkaasu alijtihaadiya falaa ba'sa bih ikhtilaafkaas wax ba'sa ma lahan bal huwa khilaafku raxmatun waa raxmo kamaa sidii fasaruu bihi maaga xadiisa ikhtilaafu ummati raxma siday ugu fasireen ummadayda khilaafkoodu waa naxariis xadiiskaas culimmadu waxay ku fasireen macnihiisu inuu yahay waa masaa'ilka iyo furuucda ijtihaadiyada ah ee culimmadu ay isku khilaafaan sida ay isku khilaafeen almadaahib alarbaca abi xaniifa iyo imaam maalik iyo imaamu shaafici iyo imaam axmed sida ay furuucda qaarkood ay iskugu khilaafeen khilaafka noocaas oo kale ah waxba ma ahan tacasubna ma aysan samayn jirinoo culimmadu iyadoo iskhilaafsan ayay kutubta iska akhrisan jireen oo is ixtiraami jireen waaka imaamu shaafici sheekhiisu wuxuu ahaa imaamu maalik wuu karaamayn jiray wuuna ixtiraami jiray soo ma aragtid maca daalika bacdulmasaa'ilna wuu ku khilaafsanaa imaam axmed sidaasoo kale sheekhiisa imaamu shaafici uu ahaa bacdulmasaa'iluu ku khilaafsanaa kitaabana wuu ka akhrisan jiray maca daalika xataa sujuuddu ugu ducayn jiray isagoo khilaafsan oo masaa'ilka qaar ay isku khilaafsan yihiin ayuu sujuudda haddana ugu ducayn jiray almabxathu thaani fii maayiladii kii ayuu ahaaday waradda soo arooray fi iftiraaqi haadihi tan kala tegeeda ku soo arooray taasoo alummati ee ummadda ah calaa firaqin kooxa ay u kala tegi doonaan firaqdaasoo kaiiratin ee fara badan halkan waxaa looga hadli doonaa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka warbixiyey inay maaragta ummaddiisu ay kala tegi doonaan oo kooxo iyo firqooyin badan ay maaragtaahay u kala jejebi doonaan marka shahrustaniya isagu wuxuu ka qoray kitaabu ka alifay shahristaniya marka yani arrinkan wuxuu ka qoray kitaab yacnii dadku inay kala tegi doonaan oo firqooyin iyo kooxo ay u kala jejebi doonaan ayuu kitaab maaragtaahay ka qoray oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu sheegay khilaafkaas inuu dhici doono allafa shahristaani wuxuu alifay fi lfiraqi kooxaha khilaafkooda wuxuu ka alifay kitaab almilal wannixal washaykhu cabdulqaahir ibnu daahir ibnu moxamed albaqdaadi isna wuxuu ka qoray kitaaban kitaabkaasoo nafiisan wanaagsan kitaabkaasoo samaahu uu ugu magac daray alfarqa bayna alfiraq وفي الدر المنثور وحاكسنا في تفسير في تفسير المعثور للحافظ السيوطي أخرج ابن ماجه وحصاصار وابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس قال أنس ويرى قال رسول الله رسولك لا يحير صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل هر بنو إسرائيل وحيوك تجان على إحدى وسبعين فرقة تضبعات يكو فرقة أي إسرائيليين تو إسكو خلافين وإن أمتي أمديدنا ستفترق وحيوك تجدون على 72 toddobaatan iyo laba oo firqatan min firqatin kooxa ummaddayduna toddobaatan iyo laba kooxood ayay isku khilaafi doonaan kulluhum dhammaantood kuwaa iskhilaafaya fi naari naarta dhexdeeda ayay ahaadeen ilaa waaxida hal firqo mooye inta kale waa ahlu naar dhammaantoodna waxay sheegan doonaan inay hadyigii iyo jidkii nabiga ku wada socdaan kulligood hal mid uun baan aniga iga waafaqsan uu yidhi nabiga sala allahu aley wasalam qaaluu waxay yidhaheen yaa rasuula allahi wamaa hadiytan maxay tahay taasu alwaaxidatu midda ah qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam aljamaacatu waa jamaacada waa islaamku meesha uu u badan yahay oo dadka ummaddaydu ay u badan tahay oo kitaabkan iyo sunnadan kuwa ku socda kuwaas way kuwa uun badbaadaya uma qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam wactasimuu bixabli illaahi xarigga ilaahay qabsada jamiican dhammaan xaalaatihin walaa tafaraquu hana kala teginina wa akhraja axmed abu daawuud can mucaawiyata bni abi sufyaan wuxuu ka soo saaray ana rasuula allahi sala allahu aley wasalam qaala rasuulku inuu yidhi ina ahla alkitaabayni labada kitaab ahalkoodu iftaraquu way kala tageen fii diinihim diintooda waa yahuud iyo nasaaro cala tnatayni wa sabciina toddobaatan iyo labay isku khilaafeen oo millatin millad diimood wa inat haadihi tan alumma ummaddaana sataftariqu waxay u kala tegi doontaa calaa alaatin wa sabciina toddobaatan iyo saddex milla oo diimood yacni wuxuu la jeedaa nabigu sala allahu aley wasalam alahwaa kulluhaa dhammaantoodna fi naari waa naarta ilaa waaxida mid maahane wahiya aljamaaca waa dadka jamaacada muslimiinta meeshay u badan yihiin oo xaqa ah kuwaas ayaa uun yacni jannada geli doona wixii ka soo harana naarta ayay ku daadan doonaan wa akhraja abu daawuud watirmidi wabnu maajah wuxuu soo saaray walxaakim wasaxaaxahu can abi hurayra qaala abu hurayra inuu yidhi qaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam iftaraqat alyahuudu calaa ixdaa wa sabciina yahuud waxay isku khilaaftay toddobaatan iyo kow firqatan min firqa kooxa watafaraqat nasaara nasaarana waxay u kala tagtay calaa tnatayni wa sabciina toddobaatan iyo laba oo firqatan min firqa kooxa wataftariqu ummatii ummadaydu waxay u kala tegi doontaa calaa alaatin wa sabciina waa riwaayadan xadiiska waxayba sheegiba iyadu toddobaatan iyo saddex inay khilaafku gaari doono firqo وأخرجه وxuu soo saaray cabd بن xamيid عن الxaسن qaala wuxuu yihi kayfa yasنacu أhlu haadihi tan ahalkeedu say samayn doonaan alhawaa ee hawadooda raacay taasoo alkhabiiثa foosha xun bihadihi tan maxay ku samayn doonaan alaaya fii aali cimraan aayadda aali cimraan ku sugan say yeeli doonaan oo ilahay uu yidhi walaa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale tafaraquu kala tegay waاkhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa jaaءahum اlbayinaatu aayadaha cadcad markay u yimaadeen kabacdi kuwii iskhilaafay ha noqonina oo aayaddaasna ilaahay wuxuu ummadda uga digay khilaafka iyo kala tagga iyo burburka iyo baaba'a qaala wuxuu yidhi markaas nabaduuha way tuureen uu yidhi xasan warabbi alkacba waraa'a duhuurihim dhabarkooda gadaashood ayay aayaddaas ka tuureen marka waxaan ummadda uga digaynaa in ay kala tagaan oo ay kala jajabaan waxaan maaragtaay dhammaan aanu ku boorinaynaa hal gacan inay noqdaan oo isgarafsadaan oo kitaabka iyo axaadiista iyo sunnada nabiga sala allahu caleyh wasalam ay ku midoobaan liannahu khilaafku waad ogtihiin shar badan ayuu ku keenay nabiga markii ilaahay oofsaduu geeriyooday waxaa soo baxay niman khawaarij layidhaah oo asxaabtii kulli wada gaalaysiiyey waxay dileen sayidunaa cuhmaan bnu cafaan way dileenoo waad ogtihiin nin xataa waxaa jiray markaas yidhi waxaan ku nadreeyey inaan dilo cuhmaan bnu cafaan marka horteeyaa la dilayuu yidhi isagoo meyda ayaan magaaladii soo galay markaan arkay isagoo meyda ayaan waxaan ku nadrayuu yidhi maadaama dilkiisii uu idhaafay inaan meydkiisa dharbaaxo ayaan ku nadrayuu yidhi marka ahaladiisii qoyskii oo sayid cumaan caruurtiisii iyo xaaskiisii u tegay markaasuu yidhi waxaan ku tukanaha salaatuljanaaza halay fasaxo waa kaasi ku tukaan layidhi guriga markuu galay ayuu dharbaaxay meydkii sayidunaa cuhmaan bnu cafaan oo janno loogu bishaareeyey wy reerkaas ayaa khilaaf gaaray nimankii khawaarijta ahaa yacnii ummaddii dhiigoodii iyo maaragta sharaftoodii dhammaa ayay xalaal ka dhigteen xataa dadkii jannada loogu bishaareeyey marka khilaafku wuxuu keenay qof walba qofka kale oo muslima inuu gaalaysiiyo inuu dhiiggiisa bannaysto sida hadda waddankeennu uu u burburay dhammaanteen marka waxaan isaga digaynaa khilaafka waxaan isku boorinaynaa inaan midowno nas'alu allaha tacaala altawfiiqa waalhidaaya waasalaamata waalcaafiya asalaamu عليكم ورحمة الله وبركاته